dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan doonaynin inay maqasho warbaahinta u adeegsanaysa magaca al-shabaab warbaahintii ay ka maqashaana tallaabo ay ka qaadan doonto taliyaha nabad sugidda qaranka genaraal cabdiraxmaan tuuriyare oo hadalkaasi uu ka soo yeeray ayaa sheegay in ciddii magaca al-shabaab adeegsataa ay u arki doonaan cid faafinaysa waxa ugu yeeray cudur faafo oo halisa waryaheena magaalada muqdisho maxamed colaad xasan waryaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga ayuuna u warramay
waxa weeye magaca oo nimankaan ay leeyihiin dowladda soomaaliyeedna u taqaano waa ugus ugus macnaheeduna waxa weeye waa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab magacaasi waa magac wanaagsan inaan ku abaalmarina ma doonayno kaliya saxaafadda unbaa ka dhinayd inay qaarkood inay magacaas adeegsadaan jaaniskii shala waana ka sheegnay in saxaafadda inta dhiman oo aan weli adeegsan ay adeegsato ugusna waa waa wa wa waa magaca rasmiga ahee wixii maanta ka dambeeya lagu yeerayo
waa gartay marka hadalkaad jeediseen baaq miyuu ahaa mise wuxuu ahaa amar aad kusoo rogteen warbaahinta in magaca ay isticmaalaan annaga ma doonayno warbaahinteena soomaaliya inaan ka maqalno magacaysa nimankaasu lahayn magaca ay leeyihiin waa ugus marka waxaan ufasiran karnaa in amar in amar uu yahay oo warbaahintu ay tahay inay qaataan warbaahintu waa warbaahin soomaaliyeed waxaan isleenahay amar noogama baahna amar noogama baahna ayagaa u baahan inay ay ay ay magaca iyo saxda iyo qofka u qalmo magaca qofka u qalmo ay u yeeraan ayaga baa nooga horeeya baan leenahay annagu waxaan u sheegnay inaanan doonayn inaan warbaahinta ka maqalno marka haddaad maqashaan ka waran oo warbaahintu ay isticmaasho maadaama ay warbaahintu mid madax bannaan tahay hadda waxaan ummadda soomaaliyeed inay maqasho rabtay warbaahinta inay dhegeysato rabtay ee waxaysan doonayn ummadii unbaa warbaahintii ka baxaya marka ummadaan xugmi doonta wa wa waa gartay hadalkaagii qoyashada aad jeedisay mudane waxaa ku jiray in maaragtay warbaahinta dowladda oo kale ay magacaa hirgeliso oo isticmaasho waxaan og dhahay warbaahinta dowladda oo kale ammaankooduna sugan yahay wariyaasha ka shaqeeya oo xarunta ku shaqeeyaan ay ammaan tahay la sugay laakiin warbaahinta madaxa bannaan halis bay ku jiraanoo marka arrintan ma ka fakerteen xagga ammaanka ee dadka warbaahinta madaxa bannaan haddaba ma cafiyaan nimankani waxay dilaan wax kastoo nool noolaa bay dilaan geedaha bay guraan bogaarta bay dilaan dad noolba iska daa waxaan sheegnay inay meeshii un dad badan ku dhimo karaan ay inay wax ku dilaan ujeedadoodu tahay warbaahinta soomaaliyeed waxa ay dilaan oo aan maalin kasta soo qabanayno oo wixii dila aan soo qabanayno aan maxkamadaha ay geenayno iyo maxaan ku dhahdaa meelaha baharista weeyaan dadka aan ka ilaalinayno baa ugu warbaahinta xurtaa baa ugu horreysa dadka aan cadowga ka ilaalinayno oo maalin kasta aan la socono qorshaha ay ay ay ay ku ku maaragta bartilmaameysanayaan marka waxaan hubaa warbaahinta xurta dagaalkaas waa lagula jiraa waxayna kamid tahay maalinka xorriyadda saxaafadda ee saddexda may ay kamid ahayd in maxaan ku idhahdaa dadka ugu horeeya xorriyadda la dagaalamayo waa nimankaas ugus meel ay warbaahinta ku cafiyeen xurta ee waa idinka leexan ay dheheenna ma ogin inay ayaga uun bartilmaameed u yihiin ee ayaga dilaan baan ogna wa wa waa gartay marka aysan warbaahinta xurtaa kuji ku jirin oo iminka laje la gelinayo ma jiro marka haddaan meeshaa kala cadayno hadalkaagan waxaan u garanay inuu yahay amar aad kusoo rogteen warbaahinta oo ah inay qaataan magaca inay isticmaalaan hadday isticmaali waayaanna ummadda xugminaysaad hadalkaaga ku jira laakiin waxaan u fahmi karnaa in ay amar tahay oo dowladdu ay tallaabo ka qaadaysa haddii magaca ay isticmaali waayaan
adeer waxa weeye annagu ummadda soomaaliyeedna ma doonayso dowladda soomaaliyeedna ma doonayno in heedaha amniguna ma doonayaan inaan magaca ugus magacaan ahayn loogu yeero nimankaas wa waa gartay olada ugu yeertana inay waxaan u aqoonsanaynaa inaysan maxaan ku yidhaahdaa aysan dan ka lahayn in ummadda laga badbaadiyo cadowga waa gartay dhinaca kale ammaanka haddaan wax kaa weydiiyo hadda taliyayaal ayaa la magacaabay waxaa la sheegayaa inay jirto istaraatiijiyad ay dowladdu wax uga qabanayso ammaanka maxaad nagala wadaagi kartaa arrimaha istaraatiijiyad de hadday jirtana halkan laga sheegi maayo laakiin dee anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waa in aan magacaas iyo wixii maanta ka dambeeya in magacaas loogu yeero iyo arrimaha khuseeyo unbaan waan rabay inaan sharaxo nimanka anaga ugus waxaan u aqoonsanoo kale cudur cudur faafa oo dhimasha ku dhaca oo ay tahay inaan la faafin oo kii cudurkaa faafinayana wuxuu noqonayaa cudur faafiye qof aidis faafinaya amba eboola faafinayo lamid yahay dee qofkii wixii tallaabadii laga qaadi lahaa un baana laga qaadayaa faafinta cudurkaasna waxaa kamid a inay warbaahintu sheeg sheegaan buunbuuniyaan waxaan jirin ka sheegaan waxay dagaalka dhan ay ku jiraan cadowgani waa in miidiyaha laga sheeg sheego ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo dhinaca ammaanka ugu dambeysa magaalada muqdisho dilal baa ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay dilalkan soo noqonaya ee magaalada kusoo badanaya maxaa ugu wacan bay kula tahay waddankaani waa waddan dagaal ku jiray waa waddan laga soo bixiyey calool irhaab amba calool argagixisa laga soo bixiyo waa weeyaan ani waxaan aaminsanahay in dawladnimadu hore u socoto in amnigu hore u socdo in maxaan ku yidhaahdaa rajadu hore u socoto wax yaroo dhaca amba wax mid kale waxyaabaha magaalada ka dhacaya maaha kale nimanka kan waa laba dhaxal isku dishay magaalada maaragta arrinkooda ka dhici karaa intii kacin ahayd ama duriye ahayd ee dhici lahaa hadaan nimankaa ma jir lain baa weli jira marka wax kastee dhaca nimankaa looma tiiri karo waxyaaba badan waxaan haynaa oo dhacaya inaysan ayagu shaqa ku lahayn dad competition ku jira oo business competition ku jiri kara dad daxaltooyo ah ayagana waa lasoo qabtaa dad kale maxaan ku yidhaahdaa maadaama wadanku aan aan hub yaallo wadanka hubka aan laga qaadin dad kaloo maleeshiyaad oo ayagu maxaan ku yidhaahdaa maadaama qof kasta uu isleeyahay wixii dil ka dhaca shabaab baa loo tiirinayaa inuu inta sameeyo maxaan ku qof oo wax kala dhexeeyeen oo boogsiiyo la yidhaahdo haddana shabaabaa jiray marka ummaddeena waxaan u sheegaynaa wax kasta dhacaya ugusma ahan waxa weeye dambiyadii dhici lahaa baa dhacaya
kaasina wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda ee soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan tuuryare waxa uu u warramayey wariyaheenna maxamed colaal xasan oo jooga washington dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa iyaguna maanta dhinacooda sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay dowladda soomaaliya ugu yeedhayaan ugus oo u taagan ereyga ah ururka gumaynta ummadda soomaaliyeed